alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allaahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa saaka biidni illaahi jalla shaanuh aynu bilaaban doonaa kitaabkeennii aynu u ballansanayn ee mukhtasaru ibnu abi jamra kitaabka mukhtasarka oo bukhaari uu sheekhu ka soo gaabiyey axaadiistiisuna ay tahay saddex boqol oo dhowr xadiid ka dhiman yihiin ayaa saaka aynu bilaaban doonaa biidni illaahi subxaanah bismi illaahi araxmaani araxiim ey abda-u kitaabii haada bismi illaah waxaa musanifku yidhi kitaabkaygan waxaan ku bilaabanayaa bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanayaa allihii arraxmaani naxariista caamka a lahaayee si guud ugu naxariisanaya addoommadiisa allihii arraxiimi si khaasa ama gaarana addoommadiisa ugu naxariisanayey tafsiirkaa waxaa ka sii fiican in la yidhaahdo arraxmaan allaha naxariista caamkee ballaadhan ku sifaysan duu raxmatin waasica arraxiimina lagu macneeyo duu raxmatin waasila allaha ku sifaysan raxmadda addoommadiisa gaadhaysa ama ilaaha gaadhsiinaya raxmaddiisa addoommadiisa cidda uu doono oo raxmad mutacadi oo addoommada gaadhaysa lagu macneeyo alraxiim alraxmaanna raxmad waasic oo ballaadhan can caaishata ummi lmu'miniina radia allaahu canha annahaa qaalat can caa'ishata caaisho waxaa laga wariyey ummilmu'miniina mu'miniinta hooyadood ahayd radia allaahu rabbi raalliha ka noqda canhaa iyada eh annahaa caaisha qaalat inay tidhi awalu maa marka hooyanimada haweenkii rasuulka loo nisbaynaya inay mu'miniinta hooyooyinkood yihiin ama ummahaatulmu'miniinna waa xagga xurmada iyo xaqsiinta la xurmaynayo ee la weyneynayo ee ma aha tii waxa weeyaan qofku dee hooyadiisii dhashay oo kale ay noqonaysay xagga maxramnimada iyo khalwada iyo waxyaabaha la midka ah oo taa sida dumarka kaleba ay dee ajnebi ay kaaga yihiin maxaarimtaada iyo waalidkaaga mooye oo kale ayay noqonayaan laakiin xagga ixtiraamka iyo xurmada iyo weynaynta ayay hooyadaa u kale yihiin ummahaatulmu'miniin waxaa caaisha ay tidhi awalu maa shaygii ugu horreeyee budi-a lagu bilaabay bihi maaga rasuulullaahi rasuulka alla lagu bilaabay sala allahu calayhi wasalam ee min alwaxyi xagga waxyiga wixii ugu horreeyee nebiga lagu bilaabay wuxuu ahaa alru'yaa riyo alsaalixatu oo wanaagsan oo fi nnawmi hurdada dhexdeeda uu ku arko nebiga sala allahu calayhi wasalam waxyiga bilowgiisa markii lagu bilaabayey waxa ugu horreeye ee lagu bilaabay waxay ahayd riyo wanaagsan oo hurdada ama manaamka uu ku arko fa kaana waxau ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam laa yaraa midaan arag ru'yaa riyo midaan arag buu ahaa ilaa hadduu arkase jaa'at way iman jirtay riyadaasi hiya ruyadaasi waa iman jirtay midla falaqi subxi waaga dilaaciisa oo kale xaal ay la mid tahay macnaha wuxuu ahaa midaan riyo arag ilaa inay timaaddo mooyaane iyadoo sida waaga dilaaciisa oo kale ah oo waagu inuu baryayo sida loo hubo oo aanu shaki ugu jirin ayaa riyadaasina u iman jirtay waagaa baryeen shakiga lahayn oo kale sidiisaasay caddaan ugu iman jirtay oo dee waagu inkastuu dheeraado laabudda inuu beriyo ama uu dilaaco sidaasay riyadu u ahayd oo ma baaqan jirin ee waa rumoobi jirtay ru'ya alambiyaa'i waxyun ambiyada riyadooduna sidoodaba waa waxyi laakiin dadka kale riyadoodu dee waxyi maahee waa mubashiraadka nubuwadii ka hadhay oo dee riyada wanaagsani nebigu wuxuu ku tilmaamay inay tahay waxyaabaha nebinimadii nagaga hadhee mubashiraadka ah waana riyada wanaagsan ee xagga alle ka timaada ee ma aha dee waxa weeyaan ta aan saalixada ahayn markaa ruuxa in manaamka ilaahay subxaanahu watacaala wax ku tuso oo wax ku riyoodo qofka mu'minka a dabee toos u arko wax wanaagsan waa min baqaaya nubuwa waana min almubashiraat waa waxay nagaga hadhay uma xubiba dabeed waxaa la jeclaysiiyey ilayhi nebiga alkhalaa'u kelinimo inuu cidle iyo gooni u baxaa nebiga la jeclaysiiyey wa kaana waxauu ahaa yakhluu mid ku gaar noqdoo gooni ku noqda nebigu bikaari xiraa'in buurta xiro la yidhaahee maka ku taallo god waxa weeyaan guudkeeda ku sugan oo xagga sare kaga yaalla godkaasuu ku gaar noqon jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam fayataxanasu dabeed waa cibaadaysan jiray rasuulku fiihi godkaa dhexdiisuu ku cibaadaysan jiray wahwa taxanuskaasi oo masderka yataxanasu laga fahmaye taxanuska ayuu damiirku u noqonaya wahwa taxanuskaasina adtacabudu waa cibaadaysi allayaaliya habeena la cibaadaysta habeenada oo dawaatil cadadi tira u saaxiib ah yacnii habeenno dhowroo tira leh in la soo cibaadaysto ayaa taxanuska la ydhaah wahwa taxanusku adtacabudu waa cibaadaysi allayaaliya habeena la cibaadaysto dawaatil cadadi tira u saaxiib ah qabla an yansica intaanu u noqonna uu ku soo cibaadaysta habeennadaa halkaa ilaa ahlihi ehelkiisii khadiijo intaanu ku soo noqon oo aanu ku soo laaban wayatasawadu wuu u saahi qaadan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalama lidaalik madkuurkaa la soo sheegay ay min alkhalaa'i waaltacabud khalwadaa gooni noqoshada godkaa uu ku gaar noqonayo iyo cibaadaysiga halkaa uu ku soo cibaadaysanayo waa u sahay qaadan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam ee iskama socon jirin uun sahay la'aan humma yarjicu dabeed wuxuu u soo noqon jiray nebigu ilaa khadiijata khadiijo ayuu dib ugu soo laaban jiray fayatasawadu dabeed waa sahay qaadan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalama limidlihaa ay limidli layaali dawaati alcadad habeennadaa tirada leh ama tirada u saaxiibkaa oo kale ayuu haddana u sahay qaadan jiray oo yacnii ilayn taxanuskii waa adtacabudu allayaaliya dawaati alcadad eh markaa hore sidaa uu sahay qaatay ayuu sidaasoo kaluu marka labaadna ugu sahay qaadan jiray fayatasawadu dabeed waa sahay qaadan jiray nebigu limidlihaa ay limidli layaali habeennadaasoo kale waa u sahay qaadan jiray siduu markii horeba ugu sahay qaatay xataa jaa'ahu ilaa nebiga uu yimid alxaqu xaqi ilaa uu u yimid oo malaggii dee u waxyoonayee waxyiga u siday walxaal baa xaqaasi u yimid huwa nebigu fii kaari xiraa'in buurtaa xiro godka ku yaalla dhexdiisa uu ku sugan yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam fa jaa'ahu lmalaku waxay dee tafsiir u tahay xataa jaa'ahu lxaqu xaqii u yimid waa kan waa malakuljibriil oo ku soo dego waxyigii u wada waxaana laga fahmayaa saniica uu nebigu sameeyey iyo ficilkiisa ah dee ruuxa inay u fiican tahay axyaanan inuu khalwo yeesho ou khalaaweeyuu gaar noqdo warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah oo toddobada loo hadhaynaya maalinta qiyaame ee bannaanka iyo bacadka la taagan yahay waxaa ka mid ah nin ilaahay xasuustay oo xusay isagoo keligiiyo gooni ah meel cidlaa cidina aanay wehelin dabadeed labadiisii indhood ilmo ay burqadeen marka waa khalwa markaa ruuxu acmaasha inta uu si jamaaciyo oo wadajira uu dadka la samaynayo kasakow dee asraar iyo khalawaad gaarana waa inuu yeesho oo daaco iyo cibaado ah khalawaadkuna waxaa la yidhaha waa raaficatun khaafida dadna kor bay u qaadaa dadna way dulaysaayo hoos bay u dhigtaa oo dadka khalawaadkooda ku qaata tacabudka iyo ikhlaaska iyo cabsida rabbi dee kor bay u qaataa kor bay u qaadaayo darajaad sare ayaa ay ku gaadhaan laakiin ruuxa marka uu khalwooduu gaar noqdo khalawaadkiisa dunuub iyo macaasi ku qaatana dee khalwadaasi waa dullaynaysaa oo cadaab iyo cuquubo ayay u sababaysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku dee khalwo inaanu uga gu'in si dhammaystiran ehelkiisa oo dee nebigu sala allahu calayhi wasalam ehelkiisa waa ku soo noqonayay oo godkaa intuu galay kamuu go'in markaa ruuxu khalawaad wuu yeelan karaa laakiin ubadkiisa iyo ooridiisa dee inuu ka go'o ma aha waayo xuquuq bay ku leeyihiin sidoo kale waxaa laga qaadanayaa dee mashruuciyatu tasawud safarka cibaadada ama daacada ama khalawaadka ama qofku marka uu meel dee cibaado ugu kacayo dee inuu sahay qaato oo sax maaha inuu yidhaahdo dee mutawakil baanahay allan tala saarto waan iska soconaya waayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo imaamulmutawakiliin ah dee haddana waa kaa weeye tasawadu lidaalika wuu u sahay qaadanaya marka si aana dadka gacmaha u hoos dhigan ama cid ugu baahan cibaadadaad iyo sahaydaadu ha wada socoto cidna ha u baahan ilaaha waxa weeyaan aad la khaali noqoteed baryasa mooye fa jaa'ahu dabeed nebigii waxa u yimid almalaku malagii ayaa u yimid waa jibriila calayhi asalaam fa qaala dabeed waxa uu ku yidhi iqra' akhri muxammedow qaala waxau idhi ma ana anigu ma ihi biqaari'in mid wax akhriya ma ihi waayo nebigu dee ma kaana yaqra' walaa yaktub marka waxa uu yidhi mid wax akhriya ma ihi oo anigu qaari ma ihi qaala waxauu rasuulku yidhi fa akhadanii dabeed waa i qabtay oo faqadanii waa ibuqu qofka sidaa marka laysugu duuduubee xoog loo qabtay laysku soo celiyo ayaa qadiga la ydhaa yacni waa damun maca alquwa xoog in laysugu soo celiyo qofka sidaa laysugu buquujiyo marka waxa uu yihi fa akhadanii waa i qabtay malaku jibriilo faqadanii waa i buquujiyey xataa balaqa ilaa uu gaadhay minii xaggayga uu ka gaadhay aljuhda aljahdana waa la akhriyey yacni halkii u dambaysay mashaqo dhibaato culus aan dareemay waxaa kaloo loo dabdiyey aljahdu ama aljuhdu oo markaa macnuhu yahay xataa balaqa ilaa uu gaadhay minii aniga uu soo gaadhay iga soo gaadhay aljuhdu ama aljahdu mashaqada iyo dhibku uu iga soo gaadhay ay mablaqan cadiima meel weyn oo sare ilaa aad aan u dhibaatooday uma arsalanii dabeed waa i sii daayey jibriil oo faqaala waxau idhi iqra' akhri muxammadow faqultu waxaan idhi maa ana anigu ma ihi biqaari'in miduu xaqriya ma ihi fa akhadanii haddana waa i qabtoo faqadanii waa i buquujiyey athaaniyata markii mar labaad xataa balaqa ilaa uu soo gaadhay minii aniga xaggayga wuu ka soo gaadhay aljuhda ama aljahda yacni mashaqo ama dhib halkii u dembaysay ile waa malag awood badan isna waa bashar daciifa ama xataa balaqa mini aljahdu aw iljuhdu mablaqan cadiima ama ilaa dhibka iyo mashaqadu iga soo gaadhay meel sare uma arsalanii dabeed waa i sii daayey oo faqaala waxau idhi iqra' akhri faqultu waxaan idhi maa ana biqaari'in maa ana anigu ma ihi biqaari'in mid wax akhriya fa akhadanii dabeed waa i qabtay haddana jibriil oo faqadanii waa i buquujiyo xoog buu iisii qabtay athaalithata markii saddexaadna humma arsalanii dabeed waa i sii daayo faqaala waxau idhi iqra' akhri muxammadow bismi rabbika ay mustaciinan bismi rabbik rabbigaa magaciisa adoo kaalmaysanaya akhri aladii rabbigaasoo khalaqa wax abuuray oo mutacalaqii khalqiga ama mafcuulka khalqigu ku dhacayo waa la xadfay lilcumuum oo allaha alladii allahaasoo khalaqa abuuray makhluuqaadka oo dhan weeye waa caam waxyaabaha dee mafcuulka loo xadfo ayay ka mid tahay lilcumuum khalaqa allaha abuuray huwa alle al insaana insaanka ka abuuray min calaqin xinjiro ka abuuray akhri nebi maxamedow walxaal akhri rabbuka rabbigaana uu yahay al akramu ama wa rabbuka rabbigaana al akramu ka u sharafta badan ee karaamada badan weeyi iqra' wa rabbuka alakram farajaca biha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam marka waxaa ka dambaysay dee aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waa shanta aayadood ee awalu maa nazala min alqur'aan maa lam yaclamtay ku joogtaa oo waxaad akhridaa yacni adoo kaalmaysanaya magaca rabbiga allaha sifaadkaa leh wax abuuray ee karaamada badan alladii callama bilqalam ee qalinkaa wax lagu qoraye wax ku baray dadka callama alinsaana maa lam yaclam allaha yacni baray insaanka maa lam yaclam waxaanu hore u ogeyn ama callama bilqalam ee callama alinsaana alkhata bilqalam allaha insaanka baray inuu qalinka wax ku qoro farajaca dabeed waa noqday rasuulku bihaa aayaadkan shanta uu la noqday farajaca waa la noqday bihaa aayaadkani rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam aayaadkani wuu la noqday yarjufu xaal uu gariirayo fu'aaduhu qalbigiisa ama wadnihiisu oo ruuxu markuu cabsoodo wadnuhu xoog buu u garaacaa marka iyadoo wadnihii uu gariirayo uu garaacayo ayaa rasuulkii aayaadkii uu la noqday ilan waa la buquujiyo waa la tuujiyo xoog baa loo qabtoo mashaquu la kulmay waxyigaa ku soo degaya dartii halkan culimmadu waa meelahay ka qaataan dee waxa weeyaan macallinku ardayga inuu edbin karo oo uu garaaci karo laakiin dee shuruuday ku xidheenoo innaku iminka garaacaha layska daayaa baynu dhahno macallimiinta garaacaa ku badan oo dee dhibaatooyin badan baa ka dhashee laakiin culimmada halkan kala baxay waxay yidhahdeen dee nebiguba malakuljibriil malakuljibriilba nebiga ilain malakuljibriil macallin buu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa nooc edbin iyo u diyaargarayn wuxuu u sheegi doono ayuu xooggan iyo buquujintan ugu qabanayaa marka macallinku ardaygii wuxuu ku diyaargareeyey ama ku edbiyo inuu u adeegsado halkanaa laga qaatay bay yidhaahdeen laakiin saddexna waa inaanu ka badin waxyeellana waa inaanu u geysano dee laa yubarrix walaa yaksiru cadman yacnii hilibkana inaanu bararin iyo jidhka oogada sare lafna aanu jebin oo darban khayra mubarrix saddexna aanu ka badin isagoo cadhoonaya inaanu gacanta u qaadin ilaan waxaa laga yaabaa inay gacani ka dhacdo oo waxyeelaba marka shuruudo badan bay ku xidhaan laakiin xaqiiqatan yacni waaqiceenna iyo bulshadeenna iyo innaku sidaynu samayno dee markaynu aragnay inta badan macalimiinta anigu waan uga digaa waxaan idhaahdaa asluub kale iyo dariiqo kale wax u edbiya oo gacanta ha u qaadina waayo dee gacani waa miskiin bay soomaalidu tidhaahdaaye qofkii iyadoo ta'diib loo jeeday baa laga yaabaa qofkii in dhibaato la gaadhsiiye in badanna waa dhacdaa marka mar hadday mafsado ka weyne ka dhalanayso wasaa'il iyo dariiqooyin kale ood ku edbiso ayaad heli kartaa khaasatan weliba casrigeennan oo dee ardaydii iyo da'yartii la kala boobayo la kasbanayo markaa qofkii dee inuu gaal iyo qof aan ilaahayba garanayn kaa jeclaadu yidhaahdo kaasaa i soo dhoweeyo kaasaa imarxabaysiinaya adigiina uu kaa dido dee waxay noqonaysaa tanfiir can iddiin wa inna minkum munafiriin oo dee weydinka arkay kuwa gaalada iyo dadkaa dibadaha ka yimaada sida carruurta muslimiinta ay u kasbadaan ama ay u soo dhoweeyaan gacan iska dhaafe waxyaabo fara badan oo ay isku jeclaysiiyaan bay u sameeyaan innakaa uga mudan markaa inaynu dariiqooyin ka wanaagsan u marro si aynu ardaydeenna iyo ubadkeenna quluubtooda u kasban lahayn fadakhala dabeed nebigu waxa uu soo galay calaa khadiijata khadiija ayuu usoo galay binti khuweylidin ina khuweylid ahaydoo faqaala wuxuu ku yidhi zammiluunii iddada zammiluunii iddada fazammaluuhu dabeed waa dadeen oo waa duuduubeen xataa dahaba ilaa uu ka tegey canhu nebiga alrawcu argagaxi ilaa uu ka tegey waxaa la yidhi qofku marka kurba iyo cabsi deg dega ay ku dhacdo hadduu isduuduubo ama uu seexdo waxaa ka ba'aya dee kurbadii iyo gariirkii iyo argagaxiyo isagoo degay oo nafisay ayaa uu soo kacaya markaa rasuulku waxa uu yimid isagoo dee wadnuhu gariirayo oo cabsooday markaasuu yidhi iddada marka halkanna waa khitaabuljamci lilwaaxid oo sida saxiixaadda cidda uu la hadlaya waa ooridiisii khadiijo uun laakiin khitaab jamac ayuu kula hadlo zammiluunii zammiluunii fazammaluuhu waana asluub carabiya oo fasiixa xataa dahaba ilaa uu ka tegey waa dadeen nebiga canhu isaga alrawcu argagax iyo cabsidii ilaa ay ka tagtay oo alrawcu iyo alruucu baa kala jira alrawcu waa cabsidii iyo argagaxa falamaa dahaba can ibraahiima alrawcu wajaa'athu lbushra marka alrawcu waa argagax iyo cabsida laakiin haddii la yidhaa alruucu oo ra'da la godo waa qalbiga ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruucii annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaquu llaha waajmiluu fi alab nebigu sala allahu calayh wasalam waa kii lahaa ruuxu lqudus ruuxdii la dahiray waa malakuljibriileh wuxuu qalbigayga ku tufo uu ku soo tuuray in arrinkiiyo xaalku yahay nafino inaanay dhimanayn oo adduunka ka tegayn ilaa quruskeeda iyo wixii loo qoray arsaaqada ay ka dhammaysato ajasheedana ay dhammaysato inta xabad kimisii u laaban tahay ama daqiiqadii u hadhsan tahay dee dhiman maysa nafina markaa shaahidku waa nafatha fii ruuci fii rawci maaha marka alrawcu waruucu alrawcu waa argagaxa alruucuna waa qalbiga faqaala dabeed nebigu waxa uu ku yidhi likhadiijata khadiija walxaal akhbaraha uga warramay alkhabara warkii uu arkay laqad khashiitu walle waxaan u cabsaday calaa nafsii naftaydaan u baqay oo maanta dee wax i cabsi geliyaan la kulmay oo naftayda waxaan uga baqay almowta aw ilmarad xanuun cudur ama dhimasho yacnii dhibka ii soo gaadhay faqaalad lahu dabeed waxay ku tidhi khadiijatu khadiija waxay ku tidhi kallaa taana daayo inaad dhibaatooto ama dhib kugu dhacaa waa ma dhacdo waxaan dhacayn weeye wallaahi baan ku dhaartay maa yukhsiika allaahu ilaahay ku dullayn maayo nebi maxamedow abadan weliga waayo maxaa sababtu tahay innaka adigu la tasilu waxaad xidhiidhisaa alraxima qaraabada wa taxmilu waxaad qaaddaa alkalla ka aan waxba qabsan karayn waxaa la idhahaa alkal alladii laa yastaqilu binafsih qofka aan isagu iskii wax u qabsan karayn ee in wax loo qabto oo la daryeelo mooyaane aan waxba yacnii isagu tiisa aan ku tallaabsan karayn oon ku toosi karayn baa kalli laydhaa wa huwa kallun calaa mawlaah waata waxa weye aayadii qur-aanka ahayd wa taxmilu markaa waxaad qaaddaa alkalla kaa daciifkeen waxba qabsan karayn oo aad wax u qabataa oo daryeeshaa ood caawisaa wa tagsibu waxaad kasabsiisaa ama aad siisaa oo shanawaani xaashiyada hoose tagsibu bimacnaa tucti buu odhanaya ay wa tucti annaasa almacduuma alladii laa yajiduunahu cinda hayri marka wa tagsibu waxaad siisaa ay innaasa dadka waxaad siisaa almacduuma waxa la waayey yacnii waxaan lahayn ee adiga mooye cid kale aan laga helayn ayaa dadka siisaa oo waa deeqdii iyo waxbixintii iyo sadaqadii weeyaan wa tagsibu lmacduuma oo kasbasho uun ruuxu inuu wax kasbaduu soo shaqeeyo keligeed dee wax laguma muto haddaanu bixin wixii wa taqrii waxaad sooriyeysaa addayfa martidana waad sooriyeysaa wa tuciinu waxaad dadka ugu kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaqi xaqa dhacdooyinkiisa na waad ugu kaalmaysaa oo waa min idaafati almawsuufi lisifatihiyo ay annawaa'ib ay cala annawaa'ib alxaqa alxawaadis alxaqa dhacdooyinka xaqa ah waxyaabaha dadka la soo darsaya ee ku dhaca ee xaqa ah ayaad ugu kaalmaysaa oo waxa weeyaan aad wax kala qabataa marka khadiija way jasmiso waxay ku dhaaratay ilaahay inaanu marnaba hoojinayn oo aan u hungoobayn nebigu sala allahu calayhi wasalam culimmadu waxay yidhaahdeen waxay sidaa ugu goysay hadalka u jasmisay weliba dhaarta ugu akiday qaraa'inta iyo waxyaabaha rasuulka ku xeeran iyo sifaadka wanaagsanay ku taqaanay taasaa dhaxalsiisay inay goysoy jasmiso marnaba qof sifadaa leh ilaahay inaanu dullaynayn inuu daryeelo mooye saasay ugu dhaartay ugu dhaaratay wallaahi maa yukhsika allaahu abada sifaadka ay nebigu ka nebiga ku ammaantayna dee qaraaba xidhiidhintii dadkaan waxba qabsan karaynoo wax loo qabto waxbixintii iyo deeqdii iyo sadaqaadkii martisooryadii dadka oo waxyaabaha la soo darsee dhib ah wax lagala qabto yacnii hadday tahay wejigaaga hadday tahay maalkaaga hadday tahay magacaaga ergadaada iyo sharafta alla ku siiyey muslimiinta wax loogu taro waa sifaad wanaagsan oo qofkii sameeyaba ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku daryeelayo oo uu ku caawinayo oo aanu ku dulaynayn fandalaqa dabeed waa tagtay bihi nebiga way la tagtay khadiijatu khadiija oo waa kaxaysay xataa atad ilaa ay ula timid bihi nebiga waraqata waraqa ibna nawfalin ina nawfal ahaa ibna asadin ina asad ahaa ibna cabdilcuza ina cabdilcuza ahaa waa waraqe eh ibna cammi khadiijata khadiijo ina adeerkeed ahaa yacnii ninkii khadiija adeerkeed u dhalay waa in adeerke khadiijo in adeerkeed ahaa oo intaasoo dhammi waa bayaan markaa waraqay ula tagtay wa kaana waxa uu ahaa huwa waraqana imra'an ruux tanasare nasraaniyoobay filjaahiliyati wakhtigii jaahiliyada yacnii islaamka ka hor intaan nebiga la soo bixin ayuu diinta nasraaniyada qaatay wa kaana waxa uu ahaa waraqa yaktubu mid qora alkitaaba kitaab ayaa uu qori jiray kitaabkii alcibraaniya ee afkaa cibriga ah loo nisbeeye ku qoraa yacnii waxa uu wax ka soo guurin jiruu qori jiray kitaabka cibraaniga ah ee afkaa cibriga la yidhaahdo ku soo degay luqada cibriguna waa luqada yahuuddu ay ku hadasho marka kitaabku ma towraad buu ahaa mise injiil labadaba waa la yidhi sida xoogga badanna kitaabka cibraaniga ee luqada cibriga ku soo degay towraaddii towraad buu ahaa kitaabkii nebi muuse injiilna culimmadu waxay u badan yihiin luqada la yidhaha alluqa suryaaniya ayaa uu ku soo dego uu ku qoraa culimmada qaarna waxay leeyihiin labaduba cibraani bay ahaayeen oo afkaa cibrigae yahuudda ayaa ay ku qoraayeen marka waraqa wuxuu ahaa mid qora alkitaaba kitaabka alcibraaniya kitaabka luqada cibriga loo nisbeeyey yacni luqadaa ku soo degay ayuu wax ayuu qori jiray marka waa injiilna waa la yidhi waa towraadna waa la yidhi labadaba kitaabka cibraanigii injiil iyo towraadba waa lagu tilmaamay fayaktubu waa qori jiray markaa waraqa min alinjiili kitaabka injiil ayaa uu ka qori jiray oo bilcibraaniyati luqada cibriga ah ayuu kaga qori jiray maa shaa allaahu alla inta uu doono an yaktuba inuu qoro markaa injiil ma cibraaniyada uu kaga qorayo laftiisay ku qorayd mise kumay qorayn oo luqo kaloo suryaaniye laydhaa ayay ku qorayd labada qowlba waa jiraan wa kaana waxau ahaa waraqa shaykhan oday kabiira weyn qad camiya oo indhabeelay dhab ahaanuu indhabeelay fa qaala dabeed waxay ku tidhi lahu waraqa khadiijatu khadiija waxay ku tidhi yabna cammi in adeerkayow ismac bal ka maqaloo wax ka dhegayso min ibni akhiika ina kanaad adeerka u tahay yacnii walaalkaa inakiisa walaalkaa ina kanu dhaleed adeerka u tahay bal wax ka dhegayso markaa meel dhexay ku kulmayeen oo adeer laxmiya uma ahayne waxa weeyaan si uu aad iyo aad dee ugu hagar baxo oo ugu furfurmo ayay ugu nisbaysay min ibni akhiika ilaa ibnul akha adeerka laxmiga ah ayaa laydhaha aabbaha la dhashay marka ma ahaynoo meel dhexunbay dee ku kulmayeen laakiin waxay ka cabirtay adeerkii laxmiga ahaa ee koobaad markaa waxay ku tidhi in adeerkayow ismac min ibni akhiika bal wax ka dhegayso maqal walaalkaa ina kan u dhaleed adeerka u tahay fa qaala dabeed waxa uu ku yidhi lahu nebiga waraqatu waraqo yabna akhii walaalka inakiisiiyow inakan adeerka u ahaayow maadaa taraa maxaad aragtaa fa akhbarahu dabeed wuu u warramay waraqa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalame khabara maa shay warkii kaasoo ra'aa uu arkay wixii uu arkay waa uga warramay fa qaala waxa uu ku yidhi lahu nebiga waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi haadaa kaasi annaamuusu waa khayrsidihii oo naamuus iyo jaasuus baa iska soo horjeeda culimmadu yidhahdeenoo jaasuusku dee waa sharsidaha sharka uun baadhaya ama shar soo sida ama sii sida laakiin naamuuskuna waa khayrsidaha khayrkiiyo wanaagga baadha ee raadiya oo midna yabxasu can alkhayri midna yabxasu can ishari fa qaala waxa uu ku yidhi markaa lahu nebiga waraqatu waraqa waxa uu ku yidhi haadaa kan annaamuusu waa khayrsidihii kanaad aragtee kuu yimid ee ku buquujiyey ee qur'aanka kugu soo dejiyey awaa'ilka suuratulcalaq waa khayrsidihii alladii kaasoo nasala allaahu alla uu ku soo dejiyey calaa muusa nebi muuse korkiisaba uu ku soo dejiyey waa jibriile markaasuu calaacalay waraqo wuxuu yidhi yaa laytani alla shallaytadayda eh akuunu miyaan ahaado fiihaa yacnii wakhtigaa zamankaa nubuwadaada iyo wakhtigaa nebinimadaada dhexdeeda miyaan ahaadoo jadaca nin shaab oo dhallinyaro xoog ah yacnii wakhtigii nubuwadaadaa bilaabantay oo malaku jibriil weeyaanka aad tilmaantee kuu yimide alla wakhtigaa miyaan ahaado nin dhallinyaro xoog badan oo shaab ah laytanii alla shallaytadeedae akuunu maan ahaado xayaa mid nool id wakhti yukhrijuka ay ku bixin doonaan qowmuka qoomkaagu alla markay ku bixinayaan qowmkaa miyaan ahaado mid nool markii hore wuxuu yidhi ma nin dhallinyaro ahaado haddana dee da'da iyo inta uu jiro markuu is eegay ayuu yidhi bal dhallinyarnimo haba joogta eh oo kollay dhallinyarnimo la dhaafiye alla nolol uun wakhtigaasi muu igu soo gaadho fa qaala waxa uu ku yidhi rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasallam awa mukhrijiya oo miyay i bixinayaan aniga hum iyagu oo miyay i barabixinayaan qaala waxa waraqa ku yidhi nacam haa way ku bixinayaan mukhrijiyana mukhrijuuna lii bay ahayd marka dee iclaal baa ku sugan oo laamta ikhtisaaran baa loo jaray kadib haddana nuuntiibaa idaafada loo jaray waxaa isku soo baxsaday wow iyo ya qaacidadii sarfiga ayd bay gashay dee idaa jtamacat ilwaawu walyaau bacda faa'i lkalimati wasubiqat ixdaahumaa bisukuuni qulibat ilwaawu yaa'an uma udqimat ilyaau fi lyaa marka wow iyo ya kelmadda yacni bacda faa'i lkalima faa'u lkalima awalu lkalimun baa loo jeeda kelmadda awalkeeda wixii ka dambeeya haddii wow iyo ya ku kulmaan midkoodna ay reebantahay ta kalena xarakaysan tahay wowda inta ya loo bedela ayaa midkoodka kale lagu idqaamaa oo lagu shadaa sidaasay ku noqotay markaa awa mukhrijiya hum mukhrijuuna liibay qabla aliclaal ahayd qaala waxa uu ku yidhi nacam haa way ku bixinayaan lam ya'ti lama iman rajulun qatu jumladeenna waa fii mowdici tacliil oo maxay kuu bixin waayo arrintani waa sunno soo jireenoon doorsoomeyn oo lam ya'ti lama iman rajulun ninna qatu hore wa azamaanulmaadi weligii nin hore ulama iman bimili maa shay mid la mida kaasoo ji'ta aad la timid bihi maaga ilaa hadduu la yimaado sacuudiya waa lala collaytami jiray wakadalika jacalnaa likulli nebiyin caduwan min almujrimiin marka waa dariiqadii ambiyada cid kastooo khayr la timaada in cadow iyo dembiilayaal iyo mujrimiin lagu sallidi jiroy ka hor iman jireen marka waana sunno soo jireenaho waxa weeyi qofka saaxibulxaqa ah inuu had iyo jeer doono uun in madaxa loo salaaxo oo la soo dhoweeyo oo aan qodaxiba mudin dee sunnadii ilaahay waa ka soo horjeedaa walan tajida lisunnati illaahi tabdiila xaqa waa laysku dhibayaa af iyo addinba u diyaargarow oo ku talagal walidaalika ayaa culimmadii hore waxaa laga soo wariyey qaarkood inay yidhaahdeen lowla libtilaala shakaknaa fi tariiq haddaan imtixaanka iyo mixanku jirin iyo qodxaha qofka muday iyo dhibaatooyinka ku dhacaya dacwada iyo diinta marka uu wado waabanu shakiilahay war malaha waad baydheenoo maba toosnidin xaqaba inaannu ku sugannahay waa ka shakiilahay macnaha xaqaba astaamaha la socday ka mid tahay in lagugu imtixaamo ood ku sabirto si aad derajo sare ugu hesho waxau idhi waraqa wa in yudriknii hadduu isoo gaadho yowmuka maalinkaagaa yacnii maalinkaaga lagusoo yacnii lagu saarayo hadduu isoo gaadho ansurka waan kuu gargaarayaa nasran gargaar ayaan kuu gargaarayaa gargaarkaasoo mu'azaraa yacnii xoog badan oo la xoojiyey qawi ah ay nasran qawiyan wain yudriknii hadduu isoo gaadhu yidhi yowmuka maalinkaagaasi ay yowmu ikhraajika maalinkaa lagu bixinayo hadduu isoo gaadho ansurka waan kuu gargaarayaa nebi maxamedow nasran gargaar gargaarkaasoo mu'azara ay qawiya xoog badan suma lam yanshab dabeed maba nagaan waraqatu waraqa maba sii nagaan oo maba sii joogin oo maxaanu u sii nagaan an tuufiya lian tuufiya in la oofsaday darteed waa cilladii oo yanshab waa bimacnaa yalbas wasnan wa macnan markaa suma lam yanshab waraqatu intaa markuu yidhi waraqe maba sii jooginoo maba sii nagaanba oo maxaanu u sii nagaan an tuufiya lian tuufiya in la oofsaday darteed baanu uba sii jooginoo waa la oofsaday markiiba wa fatara waa kala go'ay alwaxyu waxyigiina waa kala go'ay qaala waxau idhi ibnu shihaabin ibnu shihaab azuhri oo ruwaadda xadiid ka mida waxau idhi wa akhbaranii wuxuu ii warramay abuusalamata abuusalama ibnu cabdiraxmaan in cabdiraxmaan aha wuxuu ii sheegay ana jaabira bna cabdillaahi in jaabir ibnu cabdillaahi alansaariyi ee ansaariga ahaa qaala inuu yidhi huwa jaabir walxaal huwa jaabir yuxadisu uu ka warramaayo can fatrati alwaxyi waxyiga kala gu'iisii uu ka warramayo ayaa waxa uu yidhi faqaala dabeed wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama fii xadiidihi warkiisii wuxuu ku yidhi oo jaabir hadalka nebiga ayuu soo xiganaya ama ka warinaya oo waxa uu ii sheegay jaabir inuu nebigu hadalkiisii sidan soo socota ku yidhi faqaala waxa uu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama fii xadiidihi warkiisii uu warramayey dhexdiisa waxa uu ku yidhi baynaa wakhti ana anigu amshii aan soconayo xilli aan socdo id samictu markiiba waxaan maqlay sawtaa cod min asamaa'i xagga saraan ka maqlay fa rafactu dabeed waxaan kor u qaaday basarii araggaygaan kor u qaaday id sida haalibka ah yacnii kelmadda id sida haalibka ah waxay noqotaa darfun limaa madaa min azamaan oo id wakhti ayay noqon lahayd sidii caadiga ahayd laakiin waxaa la yidhaha mararka qaarkood markay beyna daba dhacdo waxay noqotaa sida idaadii fujaa'iyada ahayd ee kadaha ama waxa degdega u dhaca loo adeegsanayey sida tan oo kale marka fujaayo haddii laga dhigo waxay noqonaysaa baynaa ana amshi wuxuu nebigu yidhi wakhti anigu aan socdo id markiiba samictu waxaan maqlay markaa waa fujaa'iyo ama id wakhtigaa aan socdo samictu waxaan maqlay haddii darfiye laga dhigo sawtaa cod baan maqlay min asamaa xagga saree samada ayaan cod ka maqlay fa rafactu dabeed waxaan kor u qaaday basarii araggaygii baan kor u qaado dee xagga saraan eegay fa idaalmalaku waaba malaggiyo waa fujaa'iyo markiiba waaba malaggii alladii malaggaasoo jaa'anii ii yimid bixiraa'in buurta xire iigu yimid waaba malaggii buurtaa iigu yimid oo jaalisun fadhiya calaa kursiyin kursi ku dul fadhiya kursigaasoo bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdooda ah sidaa markaan kor u eegay waaba malaggii qaaru xidho iigu yimid oo cirka iyo dhulka dhexdooda kursi ku dul fadhiya farucibtu dabeed waan ka argagaxay minhu isaga waan ka baqo waan ka argagaxay farajactu dabeed waan noqday fa qultu waxaan idhi zammiluunii zammiluunii iduuduuba oo idada ayaan idhi intaan dib ugu noqday reerkaygii fa anzala allaahu dabeed alla waxa uu soo dejiyey caza haalib ahaa oo wajalla weynaaye yaa ayuha almuddasiru kaagan isdadaya ee isduuduubayow qumkac fadhi iyo isdadkuuma yaalle e sarakac oo fa andir dig dadka u dig wa rabbaka rabbigaana fakabbir weynee wa hiyaabaka dharkaagana fatahhir taahiri warujsa xumaanta ama qurunka asnaamta iyo gaalnimadana fahjur isaga dheerow intaasaa ku soo degtay marka aayaadkaa dee nebiga waxaa lagu amrayaa dacwaddii inuu u kaco oo ummadda u digo iyo inuu allaah weyneeyo oo uu tacdiimiyo tahaarada dharkiisa inuu ilaaliyo rujsiga oo qurunkiiyo asnaamtaiyo waxyaabaha la midkaa inuu ka fogaado horeba waa uga fogaa nebigu oo intaan waxyiguba u iman waa kaa cibaadaysanaya oo ilaahay waa yaqaanay waanu caabudayey oo tawxiidka waa ku toosnaa oo weligii shirki kuma dhicin laakiin waxaa la leeyuhuun sidaad horeba uga fogayd uga sii fogow oo ka sii dheerow faxamiya dabadeed waxa diiray alwaxyu waxyigii ayaa diiray wa tataabaca waanu israacraacay macnaha waa diiray bimacnaa takaahara unbaa looga jeedaa wuu farabatay oo waxaas wuu diiray wuu batay unbaa looga jeedaa markaa faxamiyalwaxyu waxyigii waa diiray wa tataabaca waanu israacraacay marka la leeyahay awalu maa nasala min alqur'aan waa shanta aayadood ee suuratulcalaq ugu horeeya iyo marka la leeyahay meye awalu maa nasala waa yaa ayuha almudathir bilowgeeda culimmadu waxay yidhahdeen isma khilaafsane eh oo xadiidkan jaabir ee awaliyada mudathir inuu soo degay tilmaamaya iyo kaa hadalkaa hore inay tahay maxaanku idhaha suuratulcalaq bilowgeedu awal maa nasal isma diidayaane waa awaliya mutlaqa iyo awaliya muqayada awaliyada mutlaqa ah si guud oo duuduuba marka laysku wada duuduubo qur-aan oo dhan waxa ugu soo hordegay shanta aayadood ee calaq ugu horeeya awaliyada muqayadkiina waxa weeyaan bacda fatrati alwaxyi waxyigii muddo ayuu kala go'naa kala go'aa dabadii wixii ugu soo hordegay mudathir baa ugu horraysay marka awalu maa nasala bacda fatrati alwaxyi waa yaa ayuha almudathir mutlaqanna waa suurat alcalaq alxadiidu athaanii xadiidka labaad can anasin anas waxaa laga wariyey radia allaahu rabbi raalliha ka noqda canhu anas can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi halaaun saddex ay halaatu khisaalin yacni saddex arrimood man ruuxa kunna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa wajada wuxuu ku helayaa bihinna wajada waxa uu ku helayaa xalaawat aliimaan riwaayaadka qaarkood bihinna ay bisababihinna ayaa ku daalay marka wajada waxa uu ku helayaa ruuxaasi xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisii buu ku helayaa saddexdaa khasladood haddii laga helo wahya khisaashaa saddexdaa ee qofkii helaa macaanka iimaanka ku dhandhaminaya waxa weeyi an yakuuna inuu ahaado allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisu axabba mid looga kalgacayl badan yahay ilayhi qofka xaggiisa mimaa siwaahumaa wax alla wixii ka soo hadhay alle iyo rasuulkiisa khaslada ama sifada koobaad addoonku waa inuu alle iyo rasuulkiisa ka doortuu ka jeclaado wax kastoo ka soo hadhay naftiisana ha noqotee iyo wa an yuxiba inuu jeclaado almar'a ruuxa laa yuxibuhu xaal aanuu jeclaanayn ilaa lilaahi alle dartii mooyaane tacaalaa korreeye iyo wa an yakraha inuu naco an yacuuda inuu ku laabto filkufri ilalkufri gaalnimada xaggeedii inuu ku laabto inuu u naco kamaa yakrahu siduu u nacayo an yuqdafa in lagu tuuro fi nnaari dab ololaya in lagu dhex tuuro siduu u nacayo marka kaasi waxa uu ku rumoobayaa qofkay u hormartay jaahiliye iyo kufri soo maaha laakiin qofka aan jaahiliye iyo kufriba soo marin ee islaamka ku ababa dee an yacuudo la odhan maayo ilan gaalnimo uu soo maruu ku laabanayaa ma jirte e waxa weeyi bimacna sayruura ayaa cawdadu noqonaysaa ahaansha iyo sugnaanshu oo markaa waxay noqonaysaa wa an yakraha inuu u naco an yacuuda inuu ahaaduu ku sugnaado filkufri gaalnimo dhexdeed inuu ku sugnaado ama uu ku dhaco ama dhexdeeda uu ahaado waa inuu u naco kamaa yakrahu siduu u nacayo an yuqdafa fi naari in dab ololaya lagu tuuro markaa ruuxii aan jaahiliyaba soo marin cawdadu waa bimacna sayruura gaalnimo inuu ku sugnaado waa inuu u naco siduu dab ololaya in lagu tuuro u nacayo hadday jaahiliya u soo hormartayna dee inuu dib ugu laabto waa inuu u naco siduu u nacayo in dab ololaya lagu tuuro xadiidkan waxaa laga qaadanaya horta iimaanku inuu dhadhan iyo macaan la dhandhamiyo leeyahay oo ka macaan ka xisigaa ee cuntada iyo cabbitaanka aynu dhandhaminno macaanka markaad dhandhamisana ay ku dhaxal siinayso inaad cibaadada iyo daacada ka badaali weydood macaansato ood nashaad iyo firfircooni u hesho aad kaba xiise goyn weydo mar walba aad u soo xiisoonayso waa qofka cibaadada iyo diintu ay u dhadhanto oo iimaanku dhadhan iyo dacmi la dhandhamiyo ayuu leeyahay raadkiisuna waa maxabbada cibaadada iyo dadaalka iyo dardarta aad samaynayso waxaana lagu helayaa dhadhanka kow alle iyo rasuulkiisa in cid walba laga jeclaado maxaa lagu muujinayaa inaad rabbi iyo rasuulkiisa cid walba ka jeceshahay waa cinda alcamal marka la camal falayaa markhaatigu muuqanaya run iyo been midka uu yahay oo marka ay kugu kulmaan muraadkii alle iyo muraadkii rasuulka iyo muraadadii adigu aad lahayd naftaada iyo hawadaada keed hormarinaysaa ka alle haddaad hormarisay ilaahay baad u jacayl badantay ka rasuulka haddaad mar walba mudnaanta koowaad siisa isagaad u jacayl badan tahay haddaadse hawadaada iyo naftaada ka hormariso dee alle iyo rasuulkiisa uma jacayl badnide naftaada iyo hawadaadaad u jacayl badantay marka calaamadda lagu kala soocayaa waa camalkaagu sida uu yahay iyo marka muraadadu iska hor yimaadaan inaad ruuxa u jeclaato ilaahay dartii oo dan kale aanad u jeclaan waxaan idiin akhriyayaa shanawaani xaashiyada hoose hadal cajiiba oo yaxya ibnu mucaad uu ka soo naqliyey dee ninkii ku dhaqmi kara iyo ninkay ku cuslaataba waa hadal aad aan ula tacajubo cajiiba wuxuu yidhi xaqiiqatu lxubbi fillaahi anlaa yaziida bilbiri walaa yanqusa biljafaa'i waa taa ninkii isku karaya yaxya ibnu mucaad wuxuu yidhi yacnii jacaylka ilaahay dartii laysku jeclaadee dhabta ah waxa weeyi jacaylkaasi inaanu samafal iyo deeq lagu siiyeyna ku kordhin goyn iyo gaboodfal iyo wax laguu diidoo laga gaabiyena aanu ku nuqsaamin markaasaa jacaylkii ilaahay u badhax tirmay macnaha qofkani hadduu ku hagaajiyana waxba kordhi maaye marka horeba alla dartii baad u jeclayda waxa ku siiya may ahayn hadduu qofkani wax kuu diida ama ku gooyo ama ku xumeeyana waxba kaaga nuqsaami maayaanoo markii horeba ilaahay dartii bay ahaydoo waxaad alle kula mucaamaloonaysood alle wax kaga doonasay ahayd taa ma isku karaynaa markaa innahu la yasiirun calaa man yasara allaahu calayh nafta dee way ku culus tahaye laakiin qofkii alla waafajiyuu u fudaydiyo waa u sahlan tahay wax walbana dee wuxuu u baahan yahay in nafta lagu tababaro oo lagu adkeeyo waayo xubbigii badhax baa ku jira waxbaa ku badhxan haddii qofka kuu yar wanaagsanna aad aad u sii yaro jeclaato qofka xaqaaga ka gaabiya ama ku gaboodfale ama si fiican dee kuugu garaabi waayana aad waxoogaa jacaylkaa uu ka yaraado dee waxa weeyaan lilaahinimadii waxbaa weheliya soo maaha keligeed maaha waxbaa la socda laakiin markay lilaahi tahay dan iyo muraadba qofkani kama leh wanaaji ama xumee isagu alluu wax kaga doonaya adiga marka horeba kuumuu jeclaan inaad wax siiso wuxuu kuu jeclaaday waa cibaado oo inuu alla wax kaga helo marka arrintaasi waa cajiib kelmadda yaxya ibnu mucaadna xafida xaqiiqatu lxubbi fillaahi anlaa yaziida bilbiri walaa yanqusa biljafaa'i markaa unbaa jacaylkaagu badhax tirmay haddii kale waxbaa la socda sidoo kale waxaa soo gelaya wa an yakraha an yacuuda fi lkufri macaasida iyo dunuubta qofka intuu soo maray isagoo muslim ah waxaa qurunkaa uu soo maray dib inuu ugu laabto waa inuu u naco sida dee dab ololaya in lagu tuuro uu nacayo ilan iyaduba waa nooc jaahiliye ka mida walow gaalnimabayay gaadhin alxadiidu athalith can cubaadata bni saamit cubaada ibnu saamit waxaa laga wariyey ana rasuulallahi in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi baayicuunii isagoo saxaabadii la hadlaya igula ballantama calaa an laa tushrikuu inaydaan la wadaajin billaahi alle shay a waxba oo walaa tasriquu aydaan waxba xadin oo walaa tasnuu aydaan sinaysanin oo walaa taqtuluu aydaan laynin awlaadakum ubadkiinna aydaan laynin oo walaa ta'tuu aydaan la imanin bibuhtaanin been abuurad been abuuradka iyo firyadaasoo taftaruunahu aad ka abuuranaysaan ama ka samaysanaysaan bayna aydiikum gacmihiinna iyo wa arjulikum lugihiinna dhexdooda dee gacmahi iyo lugaha meel bannaan baa udhaxaysa yacnii waxaan jirinoon seliyo raatoona lahayn inaydaan la iman firyada yacnii zinada waa lagu idlaaqay been abuuradka laleeyaha la imanina qadafka waa lagu idlaaqay qof muslim ah dee zine iyo wax lamida lagu ganayo isagoo ka beri ah weladu zine qofka aanu dhalin in loo qariyo la haleeshiiyo iftiraaga waa lagu idlaaqay cumuumul iftiraana wuu soo gelayaa guud ahaan been abuurad oo dhan intabana waa uun waxa weeyaan dee tafsiir mithaaliya oo tusaalayaal unbaa lagu tilmaamaye been abuurad oo dhan waa soo gelaya walaa tacsuu hana caasiina fii macruufin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay walaa tacsuunii yacnii ay wa anlaa tacsuunii oo waxay ku cadfantahay dee baayicuunii igula ballantama calaa anlaa tushrikuu walaa tasriquu walaa taznuu walaa taqtuluu walaa ta'tuu walaa tacsuu iyo inaydaan caasiin ama walaa tacsuunii iyo inaydaan igu caasiin fii macruufin yacnii macruuf aan idin faray ama idinla imid inaydaan igu caasiine aad igu adeecdaan waa sifa kaashifa uun ama libayaani alwaaqic waayo nebigu mar walba dee waxa uu faraya dadka ama ula imanaya waa uun macruuf iyo wanaag culimmada qaarkoodna waxay idhahdeen maya waxaa looga cabbiray walaa tacsuunii fii macruufin si loo ogaado haddii nebigii taacadiisiiba uu ku qaydayo macruuf dee famaa baaluka bikayri cid kale waxaan macruufayn miyaad ku yeeli marka waa uun haayada halka laga gaadhay unbaa lasii caddaynayaa laakiin mar walba nebigu waxa uu la imanaya dadka uu faraya waa macruuf macruufkana waxaa soo gelaya amarkii iyo nahyigii labaduba oo macruufkii waxaa ka mida wixii lagu farayna inaad yeesho wixii laguu diidana aad ka tagto kulligood waxay soo wada hoosgelayaan dee waxa weeyaan macruufkii wanaagsanaa iyo sharcigii la soo dejiyey ee in lagu dhaqmo layna amray waxa uu idhi faman wafaa ruuxaa daba oofiya minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ninka ma'muuraadka iyo nawaahidaaba oofiye oo macnaha wixii la farayna la yimaada wixii loo diidayna ka taga fa ajruhu abaalkiisu cala allaah ilaahay korkiisuu ahaaday waa tafadulan walaysa wujuuban waayo dee wamaa cala allaahi shay-un yejib marka tafadulan isagoo addoommadiisa isagu ku galladaysanayoo aanay aan waxa weeyaan waajib aanay ku ahayn ayaa ilaahay abaalkoodii ay ku leeyihiin tafadulan laa wujuuban markaa qofka oofiya ee wixii la amray ka soo baxa wixii loo diidayna ka taga fa ajruhu cala allah abaalkiisu alluu saaran yihi oo uu ku leeyihi waman asaaba ruuxa haleela min daalik yacnii madkuuraadkaa lasoo sheegay wax ka mid a waa manhiyaadkii lasoo sheegay wax ka mida ninka haleelee ku dhaca waman asaaba ruuxa ka haleela min daalika waxyaabaha lasoo sheegay ee manhigee la diiday qofka ka haleela shay an wax macnaha wax ka mida kaga dhaca waxyaabaha lasoo sheegay ee laysu diiday oo fa cuuqibo dabeed lagu ciqaabo fi dunyaa adduunyada dhexdeedii lagu ciqaabo ee xadkii uu lahaa laga jaray oo zina hadday ahayd dee la jeedlay sariqa hadday ahayd gacanta laga gooyey wahaakada qofka intuu manhiyaadkaa la diiday yacnii waxa weeyaan wax ka mida intuu haleelay oo ku dhacay adduunka lagu ciqaabay oo macnaha xadkii laga gooyey fahwa cuquubadaasi waa masdarka cuuqibo ayuu damiirku u noqone cuquubadaasoo xadka laga gooyey ihi kafaaratun dembi daadin iyo kafaara gud bay u tahay lahu isaga oo ilaaha raxiimkee deeqsigee dulqaadka badan addoonkiisa laba ciqaab kuma kulmiyo adduunka haddii lagaga jaray kiisii aakhira waa ka dhaafay waman asaaba ruuxa haleela min daalik madkuuraadkaa iyo waxyaabaha lasoo sheegay la diiday wax ka mida qofka ka haleela shay an wax ninka shay ka mida kaga dhaca humma satarahu allaahu dabeed ilaahay asure uu u xilqariyey casa qaaliba oo wajalla weynaaye oo aan macnaha qaadigii ama xaakimkii arrinkiisu aan u gaadhin ilan kol haddii maxkamadda la geeye ama qaadiga waa in xadkii shareecada laga jaro meel laga noqdaa ma jirto laakiin ninka intuu xuduuddii galay oo uu dembaabay ilaahay u xilqariyey een cidina ogaan alle mooyaane fahwa ilallaahi ay fa xukmuhu kaa xukumkiisu ilallaahi alle xaggiisu ahaaday oo in shaaa rabbi hadduu doono cafaahu waa iska cafinayaa canhu isaga wain shaaa hadduu doonana caaqabahu waa ciqaabayaa oo cadaabkuu galay intuu leekaa waa ka goynayaa dabeed jannaduu ku dambaynayaa fabaayacnaahu calaa daalika ayaa saxaabigu yidhi dabeed waannu kula ballanay nebiga arrinkaas markaa beeco caamanay ahayd oo dee waxa weeyaan kaanad caamatan lirijaali wannisaa laakiin haweenka beecadoodu dee hadal iyo af bay ahayd ee gacanqaad may ahayn raggana dee waa gacan qaaday xadiidkan khulaasadiisu waxa weeyaan dee nebigu inuu yidhi ballan guud igula gala iyaguna ballantii ay kula galeen waxyaabaha manhiyaadka inay ka dheeraadaan waxaa la yidhi waxaa loo hormariyey manhiyaadkii iyadoon ma'muuraadkiiba la sheegin horta dee way ka dhalanaysaa oo marka lagu idhaa shirki ha samayn dee tawxiidka ku toosnow baa ka soo hor jeedoo ka dhalanaysa waxba ha xadin dee dhowrsoonow oo xoolaha ku xadgudbin walaa taznuu dee xalaasha ku ekow oo xaaraanta iska xakamee marka horta ma'muuraadkii waa soo gelayaan horumarinta manhiyaadkuna waxa weeye altakhliyatu qabla ataxliyati baa la ydhaah oo altakhali can iradaa'ili qabla ataxalli bilfadaa'ili xumaanaha iyo waxyaabaha foosha xun leh in laga sifoobaa ka horaysa makaarimta iyo wanaagyada in lagu sifoobo oo qofka marka xumaha laga maydhiyo laga maydhaa uu nadiif noqdo ayaa lagu qurxiyaa wanaagga cibaadada iyo cabsida oo weelku isagoo wasakhaysanoo usgaga ama dhiba yacni ay wax ku sugan yihiin dee caanaha iyo subaga iyo malab waxa wanaagsan laguma shubo ilaa horta la xalo marka manhiyaadkani waa xalidii horta waxaa lagaa maydhayaa xumaan oo dhan inaad naftaada ka xakamayso dabeedna wanaagga aad nafta ku qurxiso fa huwa ilallaahi waa kii aan toobadkeenin laakiin idaa taaba ilallaahi tawbatan nasuuxan ilaahay dee waa u dembi dhaafaya oo man taaba taaba allaahu calayhi wataa'ibu min adenbi kaman laa denba lah laakiin intuu yacni manhiyaadkaa ku dhacay qofkii ku dhintay isagoon ka toobadkeenin fahwa ilallaahi ilaah baa cafiskiisa ballaadhan ama ku saamixi oo horaabuu jannada ka geli ama inta laga soo jara ayuu jannada ku dambayn oo cuquube iyo cadaab ayaa la soo marin taasina waxay tilmaamaysaa dee diinteenna fudaydkeeda iyo waxa weeyaan raxmadda iyo naxariista islaamka shirkigaa loogu hormariyo dee acdamu dembin cusiya allaahu bih dembiga u weynee rabbi lagu caasiyaa waa shirki in cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo waajibka ka soo horjeedaana waa in tawxiidka lagu toosnaado oo dee ilaahay cibaadada loo badhax tiro oo cid kale aan lagu badhxin kadib kabaa'irta sariqadii iyo zinadii iyo qatligiiba leh qatlul awlaad waxa soo gelaya ilmaha calool galay ee ruuxdii lagu afuufay in layska soo ridoo lasoo tuuro waa min qatli lawlaad walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narsuqukum wa iyaahu marka xadiidkii ibnu mascuudna nebigu markuu ku yidhi cabdulaahi ibnu mascuud ayu denbi acdam ee uu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak waa shirkigiiye ee uu yidhi maxaa ku xiga wuxuu yidhi an taqtula waladaka makhaafata an yacama macak waa kabaa'irta waaweyn ilmahaaga inaad u disho muxuu kula cuni ilmihii zina ku caloolgalay baa ka mid ah qofku laba dembi ama laba kabiiruu koobsanaya yacnii gabadhii iyadoo zina ku dhacday haddana ilmihii oo ruux lagu afuufay inay soo tuurto waa laba dembi oo zina iyo qatli marka qofku hadduu dembi galo dee ku kaloo weyn inuu raaciyo ma aha marka qatlul awlaad ama uurkaa ku jiraan ama bannaankaa joogaane waa min kabaa'ir dunuub xadiidka afraad can abi bakrata qaala samictu rasuula allah can abi bakrata abi bakre waxa laga wariyey magaciisu waa nufayc qaala waxau idhi abi bakra samictu waxaan maqlay rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay rasuulku ida ltaqaa marka ay kulmaan almuslimaani labadii muslim bisayfayhimaa labadoodii seefood markay ku kulmaan ay iskala hor yimaadaan mid walba isagoo seeftiisii ku gaadhanoo kan kale inuu ku gooyo naftiisa doonaya ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa labadii muslim labadoodii seefood markay iskala hor yimaadaan tawaajaha almuslimaanna waa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood markay iskala hor yimaadaan labadii seefood mid walba ka kale dilkiisa isagoo doonaya falqaatilu kan wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilayba fi naari naarta dhexdeeday ku sugnaadeen oo yacnii dembigaa weyn ee ay galeen labaduba naar bay ku mudanayaan waa waciid iyo goodi adag qultu waxaan idhi buu yidhi abuubakra yaa rasuul allahi rasuulkii allow haadaakani alqaatilu ee wax dilay ay fa amruhu waadixun u soo qadar dee arrinkiisu waa cadi isagoo caadma saara kan gacanku dhiiglehee dembiga galee wax dilay arrinkiisu waa cad yahay finnaar inuu yahay ee famaa baalulmaqtuuli kan la dilay xaalkiisu waa maxay kan isaga laba dilay ee dhulka hoos maray maxaa lagu cadaabi qaala waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam innahu isaguba kan la dilay kaana waxa uu ahaa huwa isagu xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli saaxibihi saaxiibkiisa inuu dilo ayuu isaguba ku dadaalaya teella uma dhigan xadiidkan laba macno waaweyn baa laga qaadanayaa macnaha koowaad dadka muslimiinta ah meel ay joogaanba carabiya cajam wixii dagaal muslimiin dhexdooda dhaca dee inuu fitno yahay lagu cadaab iyo cuquubo mudanayo waxaa uun laga soo reebaa masaa'il dhowrahoo dadka buqaadda la yidhaahdo ee dee xaakimka muslimkaee u talinaya ku baxa wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah marka culimmadu waxay idhahdaan daa'ifada baaqiyada ah ee xadgudubka samaysa ee xaakimkuna uu xaqa ku soo celin kari waayo iyaga iyagoo la edbinaya in lala dagaalamaa waa bannaantay laakiin dagaalkoodu shuruud buu leeyaho maadaama min baabi ta'diib iyo soo celin ay tahay oonay gaalo ahayn kooda dhaawacma la dhaawac tiri maayo kooda carara la eryan maayo xoolahooda la khaniimaysan maayo dumarkooda la addoonsan maayo axkaam gaaray leeyihiin dee axkaamulbuqaa oo fiqiga islaamiga ah ku faahfaahsan haddii waxa weeyaan ay soo noqdaan faraha laga qaadayaa waayo dee waa inay soo noqdaan uun haayada in lala dagaalamaa ciddii baqi iyo gardarro samaysa iyagoo mu'miniina ayaana la yidhi iqtataluu oo dee dadku waxa weeyaan iyagoo muslimiina qitaalkii waa dhex mari karaa laakiin waa qitaalu fitna waa qitaal fitno ah oo aan waxa weeyaan kii xaqa ahaa aan ahayn iyo jihaatoona ciddii markaa gardarootee ku sii socotee joogsan weydana dee in la edbiyo lala dagaalamo waa la amray oo faqaatiluu alatii tabqi kaa waa laga soo reebay qitaalulbuqaah waxaa kaloo laga soo reebay dafcu saa'il qofka weerarka kugu ah naftaada ehelkaaga ubadkaaga ooridaada ee aad iska celinaysa iska difaacayso isagana waa laga soo reebay laakiin isna shuruud baa loo dhigaayo qofkaa ku soo weeraree naftaada ku socda ama reerkaaga ku socda ama dee maalkaaga iyo hantidaada ku socda waxa ugu yar uu kaaga joogsan karaa laguu sharciyeeyey inaad iskaga celiso oo inaad u hanjabtood la hadasho in hadduu kaaga joogsanayo dee gacan ha gaadhsiin inaad wax yaroon dilayn ku dhufato hadduu kaaga joogsanayo dee meel halbowlaha ku dhufan oo xabadda inaad dul mariso ama aad qoriga uun tusto ama yacni hadduu ku joogsanayo dee ha ku dhufanin hadduu joogsan waayo dee wadnaha kaga dhufane lugta oo kale meel aad naafaynayso uu kaaga joogsanayo uun laakiin hadduu si kale ku joogsan waayo dilkiisa mooyo sidaa aad ku disho way kuu bannaantahay dee naftaada iyo ehelkaaga iyo cirdigaaga inaad ku difaacdo laakiin marka hore dilkiisa aad uma doona sida waad iska dafcinaysaa waad iska celinaysaa uun hadduuse si kale ku joogsan waayood sidaa ku disho dembi kuma lihid sida axaadiisa nebiga sala allahu caleyhi wasalam ku soo aroortay oo rasuulka ninkii saxaabigee weydiiyey sidaasuu ku yidhi la diriroo la dagaalano hadduu ku dilana ahlu jannaatoo shahiid baa tahay haddaad isaga dishana waa finnaar waase hadduu si kale ku joogsan waayo inaad markaaba hore ka disho wax kuu bannaan maaha ilan waa muslim ku soo weeraray uune masalada kale waxa weeyi annahu yu'aakhadu cala alcasmi casmiga musamamkee qofku goostee asbaabtiina uu sameeyo sida ficilka laysugu qabtaa laysugu qabtaa iminka ninkan maqtuulka ah muxuu ku naar galay ila isagu ma dilin oo ficilkii ma fulin laakiin wuxuu goostay inuu ninkan dilo oo wuu ku dadaalay welibao seeftii waa soo qaato waa ku soo socday laakiin dee nasiibkii waa laga gacan horreeyuun ama waa lagaga horreeyey oo tiisaa hormartay marka mar hadduu casmiba ku galay dee waa finaar baa layidhi marka waxa kala duwan khawaatirta hamiga qofka waxa ku soo dhacee dhaafa iyo waxa intuu go'aan ku gaadho uu ku dhaqaaqo waa kala duwanta haddaad intaad go'aansato ku dhaqaaqdo haba fuline dembigii waa kuu qoran yihi dee tuuggii guriga sallaanka u qaatay ee fuulay ee asbaabtii oo dhan sameeyey een haddana waxba xadin dee waxa weeyaan dembigii iyo jariimadii waa ku qoranta oo ilaahay agtiisa aasim dembaabay buu ka yahay oo waa loo qabanayaa ficilkaa uu sameeyey aakhiro can abi bakrata abi bakra waxaa laga wariyey qaali inuu yidhi samictu rasuulallaahi rasuulka alla ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay ida altaqaa markay kulmaan almuslimaani labadii muslim bisayfayhimaa labadoodii seefood markay ku kulmaan ay iskala hor yimaadaan isagoo mid walba ka kale dilkiisa doonayo falqaatilu kii wax dilay iyo walmaqtuulu kii la dilayba fi naari naarta dhexdeeda ku sugnaaday qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow haadaakani alqaatilu ee wax dilay ee fa amruhu waadixun arrinkiisu waa cadi ee famaa baalulmaqtuuli kan la dilay xaalkiisu waa maxay qaala waxau idhi innahu isaguba kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli saaxiibi saaxiibkiisa inuu dilo uma teella dhigane waa lagaga horreeyey uun can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaahay raalli akaade qaala inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axadka yaquum kaca leylata alqadri habeenka leylatulqadriga ay leylatu sharafi waalcadama habeenka qadarka iyo sharafta weyn leh ninka kaca ee cibaado ku camira iyo taaco iimaananna u kaca mafcuulun liajlihi iimaanan liajli iimaanin rumayn uu rabbigii rumaynaya darteed iyo waxa weeyaan wax kasta oo ay waajib tahay inuu rumeeyo iyo xaqnimada cibaadada cibaadadaa mashruucee uu samaynayo iyo waxa loo yabo he lagu ballanqaaday waxaasoo dhan isagoo rumaysan qofka kaca waxtisaaban waliajli ixtisaabin iyo ajar doonad dartii isagoo ajarkiiyo abaalka ilaahay agtiisa ka raadsanaya darteed qofka u kaca khufiro waa loo dhaafaa lahu isaga maa taqadama wixii hormaray huwa maagu oo min dembihi dembigiisa ah halkana nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku tilmaamay ninka leylatulqadriga kaca ee cibaado ku nooleeya habeenkaa leylatulqadriga ninkii alla waafajiyo qiyaamka habeenkaa dembigiisii hore waa loo dhaafaa yacni wixii sakaa'ir iyo macaasi ka dhacday kabaa'irtana towba hadduu raaciyo dee waa laga dhaafaya waa laga maydhaya ilaahayna waa khafuuru raxiim oo yacni inuu wax alla wuxuu sameeyey yacni sakaa'ir iyo kabaa'irba israaciyo uu ka wada maydho ilaahay karamkiisa iyo deeqdiisu waa siday keensanayso wallahu waasicun caliim marka ilaahay waa ka dhaafayaa wixii dembi u hormaray qofku se mar walba waxa muhiima wixii kabaa'ira inuu tawbo saxiixa raaciyo haddaba dembidhaafku habeenkaa ruuxu helayo waxaa lagu xidhay laba shardi waa aliimaan waalikhlaas horta inuu iimaan ku kaco oo dee camalan iimaan saxa ku salaysnayn lamaba aqbalo waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ixtisaabkuna waa ikhlaaskii oo ilaahay inuuna ajarka ka doonayo aadamaha aan waxba kaga rabin markaa ruuxii ilaahay dartii u kaca isagoo rumaysan oo mu'min ah wuxuu helayaa in dunuubtiisa hore oo dhan laga maydho oo laga dhaafo leylatulqadrigana dee waxaa lagu qadaray tirada yacni maadaama alla yidhi leylatulqadri khayrun min alfi shahrin saddex iyo siddeetan sannadood iyo afar bilood waa muddo laga yaabo dee cumrigaaguba inaan u gaadheen weeyaan marka xadiidkaasina wuxuu tilmaamayaa fadliga iyo faa'iidada weyn ee habeenkaa in la kaco uu leeyahay ayuu xadiidkaasi tilmaamaya taasina waxay inagu xambaaraysaa dee ruuxu furaska iyo wakhtiyada iimaaniga ah inuu aad iyo aad ugu dadaalo daryeelkooda oo aanu iska dayicin can abi hureyrata abi hureyre waxaa laga wariyey radi allahu canhu ilahi raalliha kaade qaali inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina addiina diinku yusrun waa fudayd walan yushaadda iskuma adkeeyo addiina diinka axadun qofna iskuma adkeeyo ilaa hadduu isku adkeeyo se khalabahu waa ka xoog roonaadaa oo waa ka qaalib noqdaa ee fasadiduu sida sawaabkee saxda ah sameeya oo waqaaribuu dhadhoweeya sawaabkaa oo haddaa gaadhi weydaan ugu yaraan ku dhadhowaada oo wa abshiruu ku bushaaraysta khayr iyo wanaag oo dhan ifiyo aakhiraba oo wastaciinuu kaalmaysta bilkhadwati kallahaadda iyo warawxati caraabaha galabtii iyo wa shay-in shay oo min adduljati guuraha habeennimo ka mid ah wax ka mida guuragalka habeennimo iyo kallahaadda iyo caraabahana kaalmaysta xadiidkan marka lasoo duuduubo awalan rasuulku wuxuu tilmaamay diintu inay fuday tahay waana yusri wamaa jacala calaykum fiddiini min xaraj oo waa tashay hadduu inagu cuslaado laynoo sahlaye laynaga fudaydinayo waayo dee fataquu llaha ma statactum baa layna yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascaha walaa waajiba maca alcajzi waabuu kaa dhacayaa haddaad kari weydo oo awoodda iyo inaad karto ayay ku xidhan tahay waajibaadka samayntoodu marka diintu sidaasay u fududdahay marka la safro marka la socoteeyo marka la xanuunsado dee waad ogtihiin axkaam gaaraa laynoo jideeyo axkaamihii hore ka fudud waa yusriga diinta waxaase nebigu tilmaamay ruuxa diinta isku adkeeya inay diintu ka xoog roonaanayso isaguunbaa dhulka u soo dhacaya oo tusaale ahaan waxaanad qaadi karaynoon ilaahayba ku saarin inaad isa saarto waxaan waajibba kugu ahayn oo iska sunno ah oo haddaad samaysana ajar leh haddaad ka tagtana aanad cadaab ku mudanayn haddaad waajib isaga dhigto aakhirataanka adigunbaa dhulka u soo dhici markaa haddaba maadaama qofka diinta isku adadkeeya isaga uuni uu dhulka u soo dhacayo diintu waa fudayd ee ha isku adkayn macnaheedu waa fudaydna waxa weeyaan maaha sidaa doonta yeel oo waxaa doonta samee waxaa doontana ka tag macnihi iyo muraadku ma aha macnuhu waxa weeyi shay walba halkuu alla dhigay u daah oo u dhaaf waajibka waajibnimadiisa uga camalfal sunnada sunnanimadeeda u ilaali waxyaabaha muxaramaadka iyo makruuhaadka sidooda isaga dhowr shay walba wixii mubaaxina dee waaba mubaax markaa yusrigu wuxuu ku imanayaa diinta sidii alla ugu talagalay inaad ugu toosnaato oo adigu bidix iyo midigtoona aanad uga baydhin si kale haddaynu u dhigno waa baynal ifraadi watafriidi hana xadgudbin oo ha talax tegin oo waxaan lagu saarin haysa saarin oo dadka qaar baa diinta adayg aanu alla kuba adkayn isku adkeeyo isa saara marka huluwigaa horta ha samaynin talax tagga ah tafriidna ha samaynoo gaboodfal iyo gaabin ha ka gaabin halkii gaadh lagu yidhi wa khayrul umuuri awsaduha yusrigu waa kaa hana ka gaabin halkii gaadh lagu yidhi hana dhaafin halkaa uunku ekow fasadiduu waa bimacnaa icmalu sawaaba wasadaad sawaabka iyo sida toosan sameeya markaa sadaadku qofku inuu dee sawaabkii toos u asiibo weeye oo uu sameeyo waqaaribuu haddaad xaqiiqatul amri yacnii arrinka dhab ahaantiisa haddaad gaadhi kari weydaan ugu yaraan u dhadhowaada oo ha ka dheeraanina oo sida saxda ah sameeya ama ku dhowaada ugu yaraan haddaad gaadhi kari weydaan ku bishaaraysta khayr oo dhan waa haddaad toosnaataan bishaaraa idiin sugan dee janno iyo ridaha rabbi ugu weyn yahay gunaanadka iyo gebagabada dambe waxaad kaalmaysataan kallahaadda iyo carraabaha iyo guuragalka habeennimo wax ka mid ah waxaa lagu shabbahay assaa'iru ilaallah almusaafiru ilaa bacdi lbuldaan qofka ilaahay xaggiisa u socda ilayn socotaynu nahay oo halkani gunaanadkiiyo gebagabadii maaha wa anna ilaa rabbika almuntahaa halkaa weeyaan gunaanadkiiyo gebagabadiio ilaahay baa lagu socdaa markaa ruuxii alle u socday safar yacnii cibaadada iyo taacaadka uu samaynayo ugu socday ila ilaahay waxaa lagu gaadhaa waa taacaadkaneh ayaa lagu shabbahay qof muraad loo meel u socotaynaya markaa ruuxa socotada ah wakhtiga qabowga ayuu kaalmaystaa socodkiisa soo maaha bacadka iyo cadeed koleylka iyo hadhka cad dee wuu yaro nastaayoo geedaha iyo meelahaasuu galaa markaa qofkaa socotada ah sida uu subaxdaa hore socodkiisa ugu kaalmaysanayo inuu in badan masaafo weyn jaro hore u socdo markuu duhurkaa marka la kala hadh galana iska yaro nasta haddana carraabaha uu u kaalmaysanayee uu haddana waxa weeyaan u soconaayo galabtii qaboobaha haddana saqda dhexe guuragalka wakhti habeenkii ka mida dee wada socon maayo bar wuu iska seexanayaae xilli habeenkii ka midana uu socodka ugu adeegsanayo sidaasoo kale ayaa ruuxu wakhtiga uu firfircoon yahay ee cibaadadu ay u sahlan tahay ee wax fara badan u samayn karo inuu ka faa'iidaysto marka waxaa loo jeedaa oo muraadku yahay uun wakhtiga firfircoonidaada ka faa'iidaysto wakhtiyada aad nashaadka tahay aad firfircoon tahay cibaado fara badan aad samayn karto ka faa'iidayso marka naftu ay daasho ee ay tacabto iska yaro nasi sida ninkaa musaafirkuba dee uu harhgelayo geedka uu harhsanayo iska yaro naso haddana waxaad u soo diyaargaroobaysaa waa taaco uune haddana markaad nasatee awooddiiyo tamartii kuu soo noqoto cibaadada halkii ka bilow marka awqaadda nashaadkaaga ka faa'iidayso oo ha fududaysan weeyaan macnaha iyo muraadku wsala allahuma wslem calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi wslem alxamdu lilaahi awala waakhira